kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayo anu ah ismaaciil xuseen farjar haddaan inoo soo qabto waraaqda ugu horreysa ee barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waxaa halkan hambalyo ka diraya xildhibaan maxamed abiib maxamed salebaan cumar iyo qoyskiisa cabdirashiid jaamac rooble coday iyo qoyskiisa axmed maxamed cabdi ugaas majabir iyo qoyskiisa jaamac ayaan la feytay iyo qoyskiisa xuseen jaamac guuleed afgaab iyo qoyskiisa ciid maxamed shire iyo qoyskiisa guuleed cabdi ismaaciil iyo qoyskiisa suxufi saleebaan saxansaxo iyo qoyskiisa maxamed faarax coomaade xasan maal dhidaar sagal mustafe xasan nuur iyo saygeeda dhammaan dadkaas iyo weliba aabe bashiir yuusuf oo jooga london iyo aabe khadar biixi caalin dhammaan dadkaas oo kala jooga london bristol austin texas new york dallas texas hargeysa gabiley burco ceergaabo balli calanle berbera balligubadle taleex laascaanood boorama iyo badhan ayaa la yidhi waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha qarniga guuleed khadar biixi caalin iyo boqoradiisa uu calmaday iimaan bashiir yuusuf oo arooskoodu ka dhacay caasimadda somalilan ee hargeysa ayaa la yidhi noqda qoyskiisku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin qoyskaas tahniyadda looga diray daafaha dunida ayaan waxaan u soo qabanaynaa heesta cawaale aadan ee indha caashaq
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha caashaqoo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdiga dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indooda jacaylka adkay dadkoodi abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoorta ehelku taama arooskooda aqal la seesta diga aslaniyo kabadwa uunta ubax udoonan lagu daadiya allaylehe ammaan waad isaa heshaa ubakayle sii u adeega sii inamiya gabdhaba adeeca sii laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana dooha in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka ildeeyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka horiyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystabaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsha oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacayl bal eega eega eega abkaystay eega bal eega eega eega hawayu wahatee bal eega eega eega abood kuma eeg eebo o o o eebo o o o eebo ubaqaylesi eebo u adeegasi eebo inamiya gabdhaba eebo adeecasi eebo adaamadigi eebo arzaaqnasi eebo ubadkaylesi eebo u adeegasi eebo inamiya gabdhaba eebo adeecasi eebo adaamadigi eebo arzaaqnasi Ebow, ebow, ubad kaylasi. Ebo, ebo, arzaaq waa saxsi. Ebo, ebo, ubad kaylasi. Ebo, ebo, arzaaq waa saxsi. Ebo, ebo, ubad kaylasi.
haddaan ka nimaadno heestaas uu ku luuqeynayay fanaanka cawaale aadan aan dhinacii hambalyadana mar kale dib ugu noqonno waxaan noo soo qabanaya oo gacantayda ku jirta waraaq tahniyad dhalasho waxaana diraya hooyo muslimo xuseen gundi iyo caruurteeda hooyo adeego cali wardheer iyo caruurteeda habaryar faadumo xasan iyo caruurteeda eedo xaliimo macalin saygeeda iyo caruurteeda eedo faadumo maxamed cali faay guudey baa layidhi saygeeda iyo caruurteeda eedo shamso ibraahim mukhtaar saygeeda iyo caruurteeda adeer cabdulaahi macalin cali iyo xaaskiisa baa layidhi adeer maxamed macalin cali shamane ayaa layidhi adeer xaydar macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer aadan macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer mukhtaar macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo salaad cali seygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaas oo ku kala sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan baa layidhi cabduqaadir macalin cali iyo weliba marwadiisa xabiibo aadan guure oo dhowaan uu wiil ugu dhashay gobolka banaadir gaar ahaan degmada dharkiinley wiilkaas waxaa loo bixiyey ayaa layidhi maahir cabdiqaadir macalin waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waraaqda labaad ee gacanteeda ku jirta haddaan inoo soo qabto waa hambalyo aroos oo farxad leh waxaana diraya adeer jaamaca aadan weriis adeer xasan aadan weriis adeer cabdinuur aadan weriis adeer jaamac aadan weriis adeer xasan aadan weriis adeer cabdinuur aadan weriis eedo faadumo aadan weriis eedo qaali aadan weriis eedo caasho aadan weriis eedo ikraan aadan weriis jimcaale jaamac aadan weriis shaafici jaamac aadan weriis shawr jaamac aadan weriis xiis jaamac aadan weriis khadar jaamac aadan weriis muno jaamac aadan weriis iid xasan aadan weriis ibraahim xasan aadan weriis cabdulaahi xasan aadan weriis khaalid cabdinuur aadan weriis axmed cabdinuur aadan weriis ibraahim cabdinuur aadan weriis aasiya cabdinuur aadan weriis iido cabdirasaaq aadan weriis fardows cabdirasaaq aadan weriis hodan farxaan jicsin baa layidhi khaalid maxamed cabdirasaaq hooyo faadumo baashe cabdi iyo awowo baashe cabdi cali iyo abti siciid baashe cali iyo weliba abti maxamed baashe cabdi iyo abti cabdulaahi baashe cabdi iyo abti jaamac baashe cabdi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan maxamed cabdirasaaq aadan weriis iyo marwadiisa qaaliga ah shukri dayib daahir cawad oo ku aqalgalay magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin haddaan dhinacii heesaha aan mar kale jalleecno waxaan idinku soo maqan oo aan idiin soo qabanayaa heestaa laba qayd ay ku luuqeeyaan fanaaniintii asli maxamed iyo qamar cabdulaahi
Thank you. badowgaasi dhoohane waabadu ku raran tahay adigan ku dheehane adhuraayo hadalkee gormaad dhaqaaqle markii aan ku dhinaacimi dhamanada qabsadaayo dadka qaaray anigu le markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo dadka qaaray anigu le midu laba qayd dharkiya dhaqalana aad ka ron tahay midu laba qayd dharkiya dhaqalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadani bay iga dhimatee midu laba qayd dharkii yahay dhaqalana aad ka ron tahay midu laba qayd dharkii yahay dhaqalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadaniga iga dhimatee dhaliilaynan yahay hadalkaa dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo ad isagaa dhawaaqade wandhaliilaynan yahay hadalkaa dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo ad isagaa dhawaaqade dhaqankiyo dibu haysaa dharkiisa dhawaadhigeeno aara ismadheerine dhaqankiyo dibu haysaa dharkiisa dhawaadhigeeno aara ismadheerine madgawrin sharafto wiilaan wax uu dhimi madgawrin sharafto wiilaan wax uu dhimi ay kula dhaqaaqade madgawrin sharafto wiilaan wax uu dhimi madgawrin sharafto wiilaan wax uu dhimi ay kula dhaqaaqade midka laba qayl dharkii yahay haddudhayal adiga kula yahay midka laba qayl dharkii yahay haddudhayal adiga kula yahay amadina yahay ka dhiribtay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhawayn midka laba qayl dharkii yahay haddudhayal adiga kula yahay midka laba lbaqays dharkii yahay haddudhayeel adiga kula yahay amadina yahay ka dhiribtay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhowayn dhabbaan kuula taliyo arrinkaa dhinaabaan kuu soo bandhigayo ugu dhiirigeliye dhabbaan kuula taliyo arrinkaa dhinaabaan kuu soo bandhigayo ugu dhiirigeliye ilbaxnimo ka dheero dhaayaha mataarina maasaabala dhaco ku dhawaaqi maaye ilbaxnimo ka dheero dhaayaha mataarina maasaabala dhaco ku dhawaaqi maaye markii aan ku dhinaacini dhabanada qabsadaayo ka saaray anigu ye markii aan ku dhinaacini
haatanna haddaan dhinacii waraaqaha dib ugu noqonno tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa gacanteeda ku jirta waxaana kala diraya cali bashiir cabdi cali dhaanto weriye cabdixaafid cawil ismaaciil ridwaan xaaji cabdiweli maxamed colaad xasan ibraahim cumar baafo muna cusmaan ibraahim munabilan weriye cali aadan muumin nasro bashiir cali samiira cabdulaahi jaamac intisaar saalax xuseen juweeriye cabdi xiirey fardowso cabdi xiirey bashiir cabdi xiirey cabdi xaashi xirsi mahdi nuuriye xirsi iyo fartuun xaashi xirsi hidaayo xaashi xirsi cumar salaad cabdulle gudoomiye shaafici jaamac cabdi dhammaan asxaabtan oo isku duubani waxay tahniyad dhalasho oo farxadle ay u dirayaan arwaax xaashi samatar iyo kafeeyo daahir nuur samatar oo gabadhi ay ugu dhalatay guriceel galmudug waxaana loo baxshay gabadhaas ayaa layidhi shamis soo barbar ayaan leenahay noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatanna haddii aan jalleecno dhinacii heesaha waxaan idiinsoo qabanaynaa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka suldaan seeraar ee afarbaa u dhiganta
inta aan ku nooshahay wadnahaygagiis ma dareema urugo awoodaydu waa taa inta aad ku nooshahay wadnahaygagiis ma dareema urugo awoodaydu waa taa waxaad iga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraxdaada mooye irbadaana lagu dirin waxaad iga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraxdaada mooye irbadaana lagu dirin daayaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa ha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartid iyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa inta aad leedahay ifka noloshuwaadi istareex daraadii ilintaana celin karin inta aad leedahay ifka noloshuwaadi istareex daraadii ilintaana celin karin waxaad oo tiraysaa naftan adiga ku nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiima leh waxaad oo tiraysaa naftan adiga ku nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiima leh ayaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartid iyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa ayaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartid iyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa waxaad iga dabirtaa heestaas cudurada fanaanka suldaan seeraan haddaan intaas kaga nimaadno oo dhinacii tahniyada aan dib ugu noqonno waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana diraya ayaa la yidhi doodo ciise maxamed cali aadan maxamed deeq maxamed cabdulaahi nimcaan jaamac maxamed iyo weliba cabdiraxmaan shiine suuri maxamed diiriye cali axmed guure ibraahim ciise maxamed ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay gaadhsiinayaan ayaa la yidhi maxamuud cali cabdi iyo marwadiisa qaaliga ah iqra muuse oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaana xaafadda hodan qaylo shan iyo labaatankii bishan may ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina ayaa la yidhi waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waraaqda ugu dambaysa ee gacanteeda ku jirta haddaan inoo soo qabto waxaa kala dirayaa dadka kala ah xildhibaan maxamed abiib maxamed salebaan cumar iyo qoyskiisa cabdirashiid jaamac rooble code iyo qoyskiisa axmed maxamed cabdi ugaas majabir iyo qoyskiisa jaamac ayaanle feyte iyo qoyskiisa xuseen jaamac guuleed afgaab iyo qoyskiisa iidle maxamed shire iyo qoyskiisa guuleed cabdi ismaaciil iyo qoyskiisa suxufi saleebaan saxan saxo iyo qoyskiisa iyo weliba maxamed faarax coomaade xasan maal liidar sagal mustafe xasan nuur iyo saygeeda iyo aabe bashiir yuusuf oo london jooga iyo weliba aabe khadar biixi caalin dhammaan dadkaas oo kala jooga london bristol austin texas new york dallas texas hargeysa gabiley burco ceergaabo balli calanle berbera beligubadle taleex laascaanood boorama iyo badhan waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha qarniga guuleed khadar biixi caalin iyo weliba boqoradiisa uu calmaday iimaan bashiir yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay caasimadda somalilan ee hargeysa annaguna waxaan leenahay hambalyo lamaanaha qarniga guuleed khadar biixi caalin iyo weliba boqoradda uu calmaday imaan bashiir yuusuf waxaana usoo qabanaynaa heestii ugu dambeysay ee barnaamijka waxaan idiin soo qabanayaa hees ay ku luuqayso fanaanadan nimco yaasiin raaxadu waa anig iyo adi
sidii ramad geeldhalo nirgaxa laga reebaybaa intaa hoosu reemaya ilash baan kugu raadiyaa sidii ramad geeldhalo nirgaxa laga reebaybaa intaa hoosu reemaya ilash baan kugu raadiyaa sidii roobkiyo ufada rasyado gaawdgo sanka kula raacaya gabdhaxan runta sheegan karin sidii roobkiyo ufada rasyado gaawdgo sanka kula raacaya gabdhaxan runta sheegan karin admigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa iskaba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela admigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa iskaba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
sidii rucub midha laho rakada sare geedi ku yaal indhaxan kugu sooritaa adaan kuuriya dhayaa sidii rucub midha laho rakada sare geedi ku yaal indhaxan kugu sooritaa adaan kuuriya dhayaa siduu iigu kaa duraray ridada ila helay kalgacal ruuxaaga igu dhex jiro meel buu raran igaaga shiday siduu iigu kaa duraray ridada ila helay kalgacal ruuxaaga igu dhex jiro meel buu raran igaaga shiday admigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa iskaba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela admigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa iskaba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela guriyo reer ma wada yagleela